الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سورة الحجرات ayaan ku dhex jirnay aayadda toddobaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa aayaddii ka horreysay waxay ahayd aayaddii lagu taqriiriyey qaacidada muhimka oo ah in layska hubiyo warka fusaaqdu ay keenayaan iyo haddii warkii kastoo ku soo gaadha haddaad iska qaadato dhibaatada ka dhalan karta qisadii waxaynu sheegnay aayaddii ay kusoo degtay imaam axmed uu soo saaray min xadiidi alxarith ibn abi diraar walidu juwayriya umi lmu'miniin ee reer bani mustalaq ku saabsanayd iyo ninkii la odhan jiray waliid ibn mugiira ee nabigu waliid ninkii lihi jiray waliid ibn cuqba ee nabigu u diray sal lla lay waslam aayaadkani marka waxay sii dabayaalaan arrimahaas iyo bilowgii aayaddu suuraddu kusoo bilaabatay in shay kasta ood samaynaysaaanba aada uga dambaysaan allah iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacala marka waaclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinna inuu ahaaday rasuulullah rasuul allahi rasuulki ilaahay inuu ahaaday low yutiicukum hadduu idin yeelo rasuulku hadduu idin ateeco fii kathiirin in badan dhexdooda hadduu idinku ateeco oo min al amri arrinka ka mid ah lacanidtum waad dhibaatoonaysaan waad dhibaatoon lahaydeen walaakin laguse noqoyo walaakina allaha allaase xababa jeclaysiiyey ilaykum idinka xaggiina aliimaana iimaanka jeclaysiiyey oo wazayana qurxiyey hu iimaankii fii quluubikum quluubtiina dhexdoodana ku qurxiyey oo wakaraha nacsiiyey ilaykum idinka idin nacsiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa waxyaalaha lagaga baxo taacada ilaahay waalcisyaana iyo dunuubta ulaa'ika kuwaas tilmaamaha la soo sheegay leh ee qalbigooda ilaahay iimaanka ku qurxiyey xumaantiiyo kufrigana uu nacbaysiiyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alraashiduuna kuwa hagaagsan ee toosan ah fadlan wuxuu rabbi saa u yeelay fadlan fadli dartii oo min allahi xagga alle ka ahaaday iyo wa nicmatan nicmayn darteed uu idinka idin nicmaynaya wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey xakiimun oo xikmad u saxiib ah macnaheedu waxa weeyaan waaclamuu ana fiikum rasuula allah waxaad ogaataan dhexdiina inuu joogo rasuulka ilaahay in way ogyihiin inuu rasuulka ilaahay dhexdooda joogo oo la noolyahay laakiin waxaa lagu baraarujinayaa arrintaa waxa ka laasimaya oo ah maadaama rasuul ilaahay idin dhex joogo masaalixdiinni iyo danihiinnana uu u joogo ilaahayna subxaana wa tacaala waxyiga kusoo dejinayo isaga ka dambeeya oo tilaabaha ka horumarinina wax alla wixiina danihiina adduunyo oo dhan iyo danihiina aakharoo dhan uga dambeeya ha ka horumarina taa way midda lagu baraarujinayo wailaa way ogyihiin inuu nebi rasuul ilahay dhex joogo subxana wa tacala saas daraaddeed baa waxaa li low yutiicukum fi kathiirin min alamri lacanidtum saad idinku rabtaan hadduu idinku raaci lahaa oo saad jeceshihiin laydinka yeeli lahaa waad dhibaatoon lahaydeen buu rabbi subxana wa tacaala in badanoo arrimaha ka mid a hadduu idinku raaci lahaa oo waxyiga aan laydinku xakamayn lahayn oo laydiin talin lahayn oo laydin amri lahayn oo saad rabtaan rasuulku idinku raaci lahaa waad rafaadi lahaydeen waadna dhibaatoon waad kadeedmi lahaydeen sababtu maxay tahay leanna waxa weeye sidaad idinku rabtaan caqligiiniiyo garashadiiniiyo garaadkiiniyo cilmigiinuba waa kooban yahay masaalixdiiniyo danihiinana ma haleeli kartaan marar fara badan baad saad rabtaa waxay tahay si dhibaata idinku jirto inta badan saad rabtaane naftiinu idinla rabtay jeceshihiin waa sidaad ku halaagsami lahayde akhriya adduunba dani aan idinku jirin saas daraaddeed taa haddii laydinku raaci lahaa waad halaagsami lahayde waadna rafaadi lahayden oo akhriya adduunba waa dhibaatoon lahayde allahse subxaanau wa tacaala qalbigiina jeclaysiiyey xababa ilaykum liimaana allah subxaana wa tacaala wuxuu idin jeclaysiiyey iimaanka macnaheedu waxa weeyaan rabbi baa galladaa iska lahoo allah qalbigiina wuxuu geliyey jacaylka iimaanka xababa ilaykum waxaa laga wadaa sida uu leeyahay alcalaama ibn lqayim aleyh raxmat ullah macnaha qalbiga wuxuu geliyey iimaan jacayl buu idin geliyey saasaa laga wadaa macna iimaankii yuuna qalbigiina ku qurxiyey ilan iimaanku qalbigu qurxiya oo qalbigu nooleeya oo qalbigu nafgeliya oo qalbigu iftiimiya qalbigiinana iimaankaasuu ku qurxiyey iimaankaasuuna idin jeclaysiiyey rabbi subxana wa tacala waa galad rabbi subxana wa tacala wuxuu idin necbaysiiyey oo idin nacsiiyey kufriga gaalnimada fusuuqa waa waxyaalaha ilaahay daacadiisa lagaga baxo ama diinta lagaga baxa waa la dhihi kara cisyaankana waa mutlaqu lmacaasi waa dunuubta oo dhan baa soo gudagelay intaana allah idin necbaysiiyey oo qalbigiina karaahaysiiyey dadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda uu iimaanka jeclaysiiyey kuna qurxiyey gaalnimada iyo kufriga iyo macaasidana u necbaysiiyey kuwaasaa waxay yihiin dadka toosan oo hagaagsan bu rabbilahi subxana wa tacala waxaasaa loo yeelay waa dheeraadsiin fadli ilaahay weeyey subxana wa tacala fadlan min allah ma aha inaad idinku shaqaysateen ma aha inaad idinku sabab u tihiin maaha inaad idinku kartitiina ku hesheen fadlan min allahi wy ilahay subxaana watacaala tafadul iyo maagid ilahay iskala kiin maagay wy alla iska keensiiye subxana watacala iyo nicmayn daraaddeed wey nicmada ugu weyntaa wey ilaahay qalbigaaga inuu hagaajiyo xumaantana ku necbaysiiyo iimaanka iyo camalka saalixa iyo wuxuu jecel yahayna ku jeclaysiiyo midaasaa waxay tahay nicmada aan wax loo dhiga lahayn waxa kaloo dhan macno weyn marka saas wey macana allah subxaana wa tacaala wuxuu ogsoon yahay cidda mudan ee ku habboon in la siiyo nicmadaas xakiim weeyaanoo iimaankaas iyo quruxdiisa iyo iftiinkiisa meeluusan ku habboonayn alla ma dhigo subxana wa tacaala qalbigaagu ma ku habboon yahay in la geliyo iimaan oo la jeclaysiyo mise kuma habboono hadduusan ku habboonayn ilaahay dhigi maayo subxana wa tacala xikmadiisaa diidaysa hadduu ku habboon yahayna rabbi waa dhigaya subxana wa tacala xakiim waclamuu waxaad ogaataan anna fiikum dhexdiina inuu ahaaday rasuul allahi rasuulka ilaah innaga rasuulka ilahi hadda inama dhex joogo laakiin maxaa ina dhex jooga axaadiistiisii baa ina dhex joogta sooma maadaama axaadiistiisii ina dhex joogto waa inaanaan ka tilaabsan waa inaan ka hormarin saas maa waclamuu ogaada anna fiikum rasulanna fiikum dhexdiina inuu ahaaday rasuulullah rasuul allah rasuulka ilaah law yutiicukum hadduu idin ateeci lahaa rasuulku hadduu idin ateeci lahaayo idinku raaci lahaa fii kaiirin in badan dhexdeed oo min alamri arrinka ka mida in badan oo arrimaha ka mid a hadduu idinku raaci lahaa oo saad rabtaan laydiin yeeli lahaa lacanidtum waad dhibaatoon lahaydeenoo waxaad doonayseenee laydinku raacay laftiisaad ku dhibaatoon lahaydeen maxaa yeelay ma garan kartaan maxaa ka dhalan kara muxuu la imaan karaa waad un iska doonteenoo naftiina unbaa idin qurxisay macnaha sharciguse wuxuu garanayaa waxa ka dhalanaya iyo dhibaatada ka imaan karta aakhariya adduunba wuu garanaya saas way macnaha walaakina allaha allaase xababa jeclaysiiyey ilaykum idinka xaggiina wuxuu idin jeclaysiiyey aliimaana iimaankiibuu idin jeclaysiiyey oo inaad xaqa rumaysaan ah wazayanahu iimaankiibuu qurxiyey zayana wuu qurxiyey hu iimaankiibuu qurxiyey fii quluubikum quluubtiina dhexdooda ku qurxiyey qalbigiibaa wuxuu kuqurux ku qaadanaya oo ku iftiimaya oo ku noolaanaya iimaanka wa karaha wuu nacsiiyey ilaykum idinka xaggiina wuxuu idin nacsiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa iyo waxyaabo kasta oo ilaahay daacadiisa lagaga baxo waalcisyaana iyo dunuubta ama caasinimada ayuu alla subxana wa tacaala yani jinsulmacaasi baa laga wada ulaaika kuwaas ayaa hum iyaga keligood baa alraashiduuna kuwa toosan ee hagaagsan ah rasuulkeena waxaa sugan salawatu rabbi waslamu caleyh maalintii uxud gaaladu markay jabeen ayuu nebigu sal lla lay wasalam wuxuu yidhi ilaahay baan baryayaa ducadiisii waxaa ka mid ahayd maalinka uu alla subxana wa tacala weydiistay waxaa ka mid ahayd nebigu wuxuu yidhi allahuma xabib ilayna aliimaana wazayinhu fii quluubina wakarih ilayna alkufra walfusuuqa walcisyaana wajcalna min alraashidiin sidaa nabiga ducooyinkiisi bay ka mid tahay salawatu rabbi waslamu caleyh fadlan fadli dartii ama dheeraadsiin darteed buu alla saa u yeelay oo min allahi xagga alla ka ahaaday allah iska kiinsiye idinku tafadulay iyo wa nicmatan nicmayn darteed wallaahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye xakiimun shay walbana meeshiisa dhiga wey wain aa'ifataani min almu'miniina qtataluu faaslixuu baynahuma wain aa'ifataani haddii laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka midii iqtataluu ay islaayaan fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda hagaajiya fain bagat hadday gardarsato ixdaahumaa midood hadday gardarsato cala alukhraa midda kale korkeeda hadday ku gardarsato oy gardaraysato faqaatiluu la dagaalama allatii midda la dagaalama tabqii gardaraysanaysa midda gardarrada wadha la dagaalama xataa tafii'a ilaa ay noqoto ilaa xataa tafii'a ilaa ay soo noqoto ilaa amri llaahi amarka ilahay ilaa ay usoo noqoto fain faa'at hadday noqoto amarka ilaahay usoo noqoto fa aslixuu markaa hagaajiya oo wanaajiya baynahumaa labadii kooxood dhexdooda bilcadli cadaalad xaala aad ku sugantihiin ama cadaalad ku hagaajiya wa aqsituu cadaalad fala oo cadaalad sameeya maxaa yeelay ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya inama almu'minuuna mu'miniinta unbaa ikhwatun walaala ah ee fa aslixuu wanaajiya oo hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaaladae isku dhacay dhexdooda wanaajiya wattaquu llaha allana iska jiroo ka baqa lacallakum turxamuuna in laydiin naxariistaad mudantihiin aayadan waa aayadda loo daliishado buqaada iyo daqiga dhicitaankiisa xalka sida loo xaliyo rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii laba kooxood oo mu'miniinta ka mida islaayaan ilan waxun baa isu geyn karaa waa bini aadamo waa la wada nool yaho waa la isqoonsan karaa ayagoo mu'miniinay isqoonsan karaan oo dagaalami karaan haddana dagaalkay dagaalameen iimaankii kagama baxayaan min almu'miniina bu aleh subxana wa tacala iyagoo dagaalamaya haddana iimaankii loo sugay waxay ka mid tahay nusuusta khawaarijta iyo muctasiladaba radinaysa oo macaasida dunuubta waaweyn diinta waa lagaga baxaya waa lagu gaaloobaa mabda'aasay radinaysa kufrigu yani waxaan ujeeda qatliga iyo qitaalka iyo islayntu dunuubta waaweyn bay ka mid tahay haddana maca daalika iyagoo islaynaya waxaa laleeyahay min almu'miniin marka macsiyada allahuma inay shirki iyo wax la mid oo diinta macnaha wax wey nusuusu ay kutusta ay tahay mooye yani macsiyada caadiga mahma yani cadumad ma keento khuruuj ma keento in diinta lagaga baxo macnaha marka laba kooxood oo mu'miniinta ka mid a hadday islaayaan labadaa islaayey la garay laakiin mu'miniintii kale maxaa kaga aadan ma inay la kala saftaan ba maya rabbi wuxuu leehy subxaana wa tacaala dhexdooda ka shaqeeya oo dhexdooda hagaajiya oo heshiisiiya oo isu keena oo dhibaatadii dhacday dhammeeya hadalkaa waxaa loo jeedinayaa mu'miniintii kow wuxuu ka duldhacayaa dadka madaxda uga a muslimiinta oo hogaamiyeyaasha muslimiinta la doonayaa iyagoo muslimiintii kala wata in la kala dhex galo labadan kooxood isku dhacay haddii la waayo cid mas-uuliyaddaa isu taagta waa in markaa cid kastoo awood u leh yaa hawshu ku dhacaysa markaa cid kastoo awood u leh oo xaqiijin karta maslaxadaas ayaa markaa kadib macnaha ay ku dhacaysa marka yani hagaajiyaa la yidhi oo dhexdooda heshiisiiya heshiiskii markaad dhexdooda ka shaqaynaysaan haddii midood midda kaleeto ay ku gardarsato oo markii la heshiiyey kadib bay gardarro bilowday ama waxayba diidayba heshiiskii inay qaadato marka waxaa la doonayaa middaas xumaanta wadda kooxda xumaanta wadda in laga sabto oo dhinac laga maro oo lala wada dagaalamo waa baaqiyo wey markaas maxaa loola dagaalamaya waaba dad muslimiine waxaa loola dagaalamayaa fasaadka ay keenayaan haddii la daayo oo laysku fiirsado fasaadka ay keenayaan baa ka badan in middan lala safto taana laga safto mafsadada ka dhalanaysa saas daraaddeed laba mafsado midda fudud baa la qaataa qaacidadu halkaasi ku salaysanta ilan dagaal haddii la dagaalamo in la laayaa ka dhalanaysa ayaguna ay wax dilaan ayib in laysku fiirsadoo faraha laysaga qaado isbaabi'iyaan oy isdulmiyaan waxaa maanta midda gardarrada wadda in lala wada dagaalamo maadaama heshiiska ay qaadan weyda oo dhinac laga rabto saas way macana markaa kadib hadday intay isa soo dhiibto ama tabar baaba u rur sheegtay oo dhinac markii laga maray bay istiri waxa lama dagaalami kartid oo way jilecday ama ma ahe intay dib isugu noqotay bay tashatay oo markaasay soo noqotay hadday soo noqoto amarka ilaahay usoo noqoto heshiiskii usoo noqoto diin ilaaha iyo kitaabka ilaahay usoo noqoto markaa kadib yani si cadaalada ku heshiisiya rabbilah subxana watacaala si cadaalad ah arrintii dhexdooda dhacday ku islaaxiya macnaheedu waxa weeye ha isdhihina maadaama tani idinku amar diiday haba soo noqotee ha laga eexdo oo xukunka marka la gaadhayo ha laga xagliyo oo waa daalimad eh xukun jaa-ira dusha ha laga saaro la dhihi maayo muhimaddu waxay ahayd cudur buu ahaa cudurkiina waa dhammaaday waa soo noqotay mar hadday soo noqotay asalku waa cadaalad wixii gardaree dhacay wixii khaladee dhacay asbaabtii keentay waa in la xaliyo mas-uuliyadda ayaa xilkaasu rabbi subxana watacala muslimiinta saaray fa aslixuu baynahuma bilcadl cadaalad allah subxana watacala wuxuu leeyahy yani ku hagaajiyo oo ku heshiisiye kadib baa waxaa layihi waaqsituu waxaa looga daba keenay sidiinaba cadaaladda ku dadaali waayo waa caam markaa ama laba kooxood heshiisiintii ha noqoto ama maxkamad baad qaadaysaa ama reerkaagii iyo gurigaagii iyo ilmahaagii weeye ama waad hadlaysaa wa aqsituu way ka guda weyn tahay labadii kooxood oo la heshiisiinayay oo mar walba cadaaladda ha ka tegin axwaashiina oo dhan cadaaladda laazima sidaasaa laga wada macna maxaa yeele rabbi subxaana wa tacala wuxuu jecel yahay muqsitiinta kuwa cadaaladda sameey sababta kuwa loo leeyahay u kala qabta qoladana leeyahay tii gardaran la dagaalama maxaa laysugu dirayaayo dadaalka iyo juhdiga iyo loo bixinaya sababtu waxa weeye inama almu'minuuna ikhwa dadkan isku dhacay waa walaalo ikhwada inta badan waxaa loo isticmaala luqatan ba yidhahdaa dadka nasabku ka dhexeeyo ee dhalashada nasabku ka dhexayso dadka si kale walaalo u ah oo mabda'a walaalo ku ana ikhwaan baa loo isticmaalaa farqun bayna alikhwaan waalikhwa sida qaalibka macnaha luqada marka waxaa laga dhigay in ay nasab ahaan xataa u wada dhasheen dadka mu'miniinta iimaanku walaalihi oo nasabka dhalashadiisa ayagu ay macnaha wax way iska xigaan xigtada dhalashada midda iimaanka iyo mabda'a ayaa ka muhiimsan inama almu'minuuna ikhwa labadan islaynayana waa walaalo walaaltinimaduna waxay keenaysaa inaysan islaynin sooma inayn islaynin bay keenaysa waa isku khaldameen walaaltinimada waxaa ka dhalanaysa idinkana xaq waxay idinku leeyihiin ha isku fiirsaninee kala qabta oo cadaalad ku kala dhexgala haddii ay midi gar daran tahayna ka gar daran waa la qabtaaye kaas qabta oo isugu taga sidaasi waxaa keenaysa walaaltinimada oo sababtii bay aayadani cabirtay inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwayk labadooduna inay islaayaan ma ahayn bimuqtada alukhuwa idinkuna inaad isu taagtaan hawshooda aydan ka fadhiisanin weeye bimuujibi alukhuwa saas way macnaha ayib rabbi subxaana wa tacala wuxu uhi wattaquu llaha lacallakum turxamuun isjira oo alla subxaana wa tacala ka baqo waxay leeyihiin yani culimada qaarkood aayadan waxay kusoo degtay sida saxiix lbuhaariga ku yaalla min xadiidi anas rasuulka sal alay slam ayaa loo yimid waxaa lagu yidhi ninkii la odhan jiray cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul ee munaafiqa ah rasu lmunaafiqiin ah intuusan islaamnimada muujisanin dhibdhib badan buu ahaa markaasaa nabiga looyay waxa nebi allow ninkii cabdullaahi bn ubaya halkaasu joogaay maad u tagtid ood waxu sheegtid nabigu waa kacay sal lla ly waslam koox saxaabada ka mida buu kaxaystay dameer buu fuulay wuxuu u tegay isagiioo meel fadhiya koox dadana ay la joogaan kooxdaa dadka la fadhida waxay isugu jiraan kuwo isaga raacsan iyo kuwo aan raacsanayn markuu meeshii tegay buu wuxuu yidhi cabdullahi ibnu ubay markuu nabigu meeshii ugu tegay wuxuu yidhi ilayka cannii wallahi laqad aadaanii natnu ximaarika bu warniyahu naga dur buu yidhi naga durow xaggaa nooga fogow nabigu ku jeeda sal lla lay slam dabeerkan aan wadato urkiisaa na dhibaye nagala dur buu yidhi xaggaa noola dhaaf rag saxaaboo meeshii fadhiyay nin ka mid oo ansaari ah baa wuxuu yidhi wallaahi la ximaaru rasuulillahi sal lla lay wasalam atyabu minka riixan buu ku yidhi dameerka nabigaa kaa udgoon buui qarmuuyo cabdullahi bn ubay buu ku jeeda hadalkaa markuu yidhi baa rag cadhoodeen cabdullahi bn ubay taageerayaashiisii ka mid a raggii markay cadhoodeenna ninkii saxaabiga ansaariga ahaana rag baa isagana u hiiliyey gacantaa laisula tegay wixii la heli karay kab wixii ul ah wixii gacan ah waa laisu gacan qaaday ilaa nabigu sal lay waslam uu kala dhex galayo uu heshiisiiyo arrintii dejiyey rasuulku sal lay slam anas oo xadiidkaa warinaya wuxuu leeyahay waxaana soo gaadhay aayadani inay ku soo degtay qisada iyada waa labadaa kooxood marka su-aal waxay tahay hadday aayaddu kusoo degtay qisadaasi cabdullaahi bni ubay kuwa la socdaay waa wa munaafiqiin eh ayadduna waxay leedahay wa in taa'ifataani min almu'miniina bay leedahay waxaa meesha laga fahmay bay leeyihin munaafiqa kuwa la safan ee ku khaldamay yaa waxaa ku jiray dad mu'miniin ah saas maana muminiin baa ku jiray munaafiqiinna waa ku jire xaggan kalena dadka la safan macnaha muminiin bay ahay macna marka waa min baabi taqliid taqliidka mid la yidhahdo macna wain taa'ifataani ishtiqaal wey wain iqtatala hadday dagaalamaan taa'ifataani laba kooxood hadday dagaalamaan oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida iqtataluu ay dagaalamaan fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda hagaajiya oo arrinta dhacday saxwey fain bagad hadday gardarooto ixdaahumaa labada kooxood midood hadday gardarooto calal ukhraa midda kale korkeeda hadday ku gardarooto xadgudubto faqaatiluu la dagaalama idinkoo iswato muminiintii ah allatii midii la dagaalama tabqii gardarada waday xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqoto ilaa amrillahi ilaa amarka ilahay uga soo noqoto amarka ilaahay waa sharciga iyo kitaabkii iyo sunnadii iyo taladii muslimiinta ee lagu heshiisiinayay wey fa in faa'at hadday noqoto heshiiskii usoo noqoto fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku hagaajiya cadaalad iyo eexasho la-aan iyo idinkoon u kala xaglinaynin sidaa ku dhammeeya arrinta wa aqsituu cadaalad sameeya sidiinaba iskiinaba waqti walba cadaaladda ku dadaala ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya rabbi jecel subxana watacala aayadda haddii dhaqan ahaan muslimiinta u qaadan lahaayeen mashaakil fara badanoo maanta haysata way xalismi lahay shaki male laakiin dhibaatada taalla waxa weeye laba kooxood ama laba xisbi ama laba qabiil markay isku dhacaan ama laba ruux hadday isku dhacaan bedelkii la kala qaban lahaayoo cadaalad lagu kala dhexgeli lahaayoo arrintooda si fudud lagu dhammayn lahaa waa lala kala safanaya kuwii rabbi la hadlayay yidhi fa aslixuu baynahumaa midna xagguu kasoo jeedaa midna xagguu kasoo jeeda yaa islaaxinaya marka ma dhammaanayso marka waa un laysku baaba-o oo yani arrintu sii qurunto oo ay sii xumaato taa wey macana marka rabbi subxaana watacaala arrimaha noocaas oo kalea sidaasuu ugu talagalay inuu xaliyo ee in lala guntadoo la yidhaahdo isku reer baan nahay oo isku qabiil baanu nahay isku degmaanu nahay ama isku koox baanu nahay aada ula safatahay ilahay subxana watacala middaa iyadaa waadid cadaaladna maaha inama almuminuuna muminiintu inama almu'miniina mu'miniinta unbaa ikhwatun walaala ah iyaga unbaa walaala ah waa ka nebigu ka dhigay sal ly waslam walaaltinimadu heerkay gaarsiisan tahay in ay hal jir oo kale isku yihiin ruux jirki jidhkaas halka ruux uu leeyahay xubnihiisii bay mu'miniintu ka dhigan yihiin xanuunkana waa wadaagaan wanaaggana waa wadaagaan saas way macanaha saasuu rabu rasuul ka cabir sal ly slm dhistaa taagan ee yacni laamaha ama bulkeetiyada ay ka dhisan tahay ayuu rasuulku ka cabiray mu'miniinta walaaltinimo meeshii ugu dambaysay wey marka inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu wanaajiya oo hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaal dhexdooda hagaajiya akhawaykum waa laba kooxood ama laba ruux dhexdooda waxa yaalla hagaajiya oo saxa wattaqu llaha allana ka cabsada lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto ama lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariisteen haddaad alla ka cabsataan subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qowm halkan iyo aayaadka horeba waxay bixinayaan bulshada muslimkaa aadaabta looga baahanya walaaltinimadu maxay keenaysaa dad isku mabdao isku caqiido oo isku fikrad ahoo isku itijaaho waxay keenaysaa walaaltinimadu wax alla wixii walaaltinimadaa dhaawacaya in laga fogaado maxaa dhaawici kara walaaltinimada waata yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa yaskar yayna jeesjeesin qawmun rag min qawmin rag kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakuunuu inay yihiin kuwa lagu jeesjeesayahay khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa ku jeesjeesaya xaggooda walaa nisaa-un dumarna yayna jeesjeesin min nisaa-in dumar kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakunna inay yihiin dumarka lagu jeesjeesayahay khayran kuwa khayr badan minhunna kuwa ku jeesjeesaya xaggooda walaa talmizuu ha isgurina ha ha isceebaynina walaa talmizuu ha ceebayninoo ha durina anfusakum nafafiyaalkiina walaa tanaabazuu ha isugu yeedhinoo ha isku ganina bilalqaabi naanaysaha xun naanaysta xunna ha isku tuurinoo ha isugu yeedhina bisa waxaa baas leh alsmu magac baa baas leh bisa waxaa baas leh alsmu magac laysugu yeedho ayaa baas leh alfusuuqu huwa isagu alfusuuqu faasiqnimo weeye bacda aliimaani iimaanka kadib alfusuuqu daaca ka bax wey bacda aliimaani iimaanka gadaashiisa waman lam yatub ciddaan noqonin oon ka laabanin khaladkana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa daalimiinta rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay raggoyana ragga ku jeesjeesa walaaltinimada ayaa diidaysa walaaltinimada iimaanku keenayo ayaa waxay diidaysaa walaalka inaad ku jeesjeesato ragna yaynaan rag ku jeesjeesin dumarna yaynan kaad ku jeesjeesayso inuu ilaahay agtiisa kaa khayr badan yahay waa dhici karta adugu waxaad isu aragtaa inaad ka caqli badanta ama aad ka xoolo badan tahay ama aad ka quruxsan tahay ama aad ka xoog badan tahay waxaad ugu jeesjeesaysaayo hoos baad u fiirinaysaayo waad xaqinaysaa adiga miisaankaaga laakiin arrintu ma ahee waa miisaanka ilaahay eh alla agtiisa inay kaa fiican yihiin oo kaa khayr badan yihiin baa dhici karta ilan ilaahay subxaana watacaala qalbiga iyo camalka addoonka ayuu fiiriyaa oo wax ku miisaamaa ee waxyaabahan idinku aada fiirinaysaan waxbaba agtiisa kama aha marka inay kaa fiican yihiin baa laga yaaba ilaahay kaaga dhow yihiin addoommo ilaahay wanwanaagsan ay yihiin sidaas daraaddeed ha ku jeesjeesa addoomada ilahay ku jeesjeesa ruuxa dadka ku jeesjeesa oo macnaha wax way xaqiira oo yesaay waa jaahil jaahil waa ilaahay subxaana wa tacaala maqaayiistiisana ma yaqaano jaahil buu ka yahay iyo sharcigiisa marka labaad wuxuu jaahil ka yahay naftiisana jaahil buu ka yahay xuquuqda walaaladiina jaahil buu ka yahay sidiisaba ruuxa mustahziga waa jaahil sidaas daraaddeed nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ay ku yidhaahdeen miyaad nagu jeesjeesaysaa wuxuu yidhi acuudu billahi an akuuna min aljaahiliin sooma mustahzigu waa jaahil jaahil nafsigi waa sharciga ilahina jaahil buu ka yahay xaqaa'iqdana jaahil buu ka yahay saas way macnaha khalqigaa ilaahay subxana wa tacaala garanmaysid yaa fiican yaase xun ma garanaysid in lagu dhaamaaba laga yaabayo ha ku jeeseesin baa lagu leeyahy ma ficlo oo iimaankaa diidaya waxaa kaloo iimaanku diidaya walaa talmizuu anfusakum walaa talmizuu anfusakum lamsiga waxaa la yidhahdaa duridda iyo ceeb ceebinta iyo wax ka sheegidda naftiina ha durina oo ha ceebaynina maxaa laga wadaa macnaha walaalkaa waa naftaadii markaad walaalkaa ceebaynaysood wax ka sheegayso sidii adigoo naftaada wax ka sheegaya ka dhiganta ila waxa weeyaan hal jir baad tihin hal jir baad tihin oo hal ruux baad isla tihin markaad isaga wax ka sheegaysa adigii baa is ceebinaya walaa talmizuu anfusakum naftaadii baa laga cabiray walaa tanaabazuu bilalqaabi waxaa laga wadaa alqaabtu waa jamcu laqab laqabkana waxaa la yidhahdaa naanaysta xun naanaysta xuno dadka loogu yeedho oo ku tusaysa nooc duritaan ah macnaheedu uu faa'iidaynayo nooc duritaan ah ruuxuna uusan raalli ka ahayn yani waxa kii ishara ahaa iyo kii naafada ahaa iyo faasiq iyo munaafiq iyo kaafir iyo yani alqaabta noocaas oo kaleetaa ha isugu yeedhina oo ka fogaada maxaa yeelay dhib bay iyaguna keeni karaan walaa tanaabazuu bilalqaab laqabka iyo naanaysta haddayna wax magac dhib a lahayn oo macnahay faa'iidaynayso uusan xumayn ruuxiina raalli ka yahay loogu yeedhayo dhibaato male laakiin hadduusan raalli ka ahayn looguma yeedhi karayo hadday macnuhu xun faa'iidaynayso xun tahayna ayadana looguma yeedhi karayo waa diiday sharcigu bisa lismu lfusuuqu meesha iyada ah icraabteeda iyo saarkeeda waxbaa ku jira lakin waxaa iska maraynaa bisa waxaa baas yeeshay al-ismu magacaas magaca lasoo sheegay ee jeesjeeska iyo duridda dadka ah intaasi waa mid ah huwa magacaa la soo sheegay oo duridda iyo naanaysta xunoo laysugu yeedho middaa la soo sheegay iyo jeesjeeska ah alfusuuqu waa daacada ilaahay oo laga baxay wey bacda aliimaani iimaan kadib iimaan markaad rumaysay kadib ood iimaan la timid ayaad faasiqnimo ka dambaysay oo fusuuq wey dadkani waa mu'miniin magac fusuuqa in loogu yeedhana maaha adiguna mu'min baa tahay inaad magac fusuuq adeegsato ma aha bacda aliimaan iimaankiibaa diinaya macnaha saas wey macna ruuxaan ka noqoninoo ka toobadkeeninna waa dhaalimiin buu rabbi subxana wa tacala meesha waxay muujinaysaa taa'ibka iyo dhaalimku waa laba macno iska soo horjeedo wey saas dadku waa laba waa taa'ib iyo dhaalim mid saddexaad male sida sheekh uu leeyahay ibnuqayim caleyh raxmat ullah haddaadan taa'ib ahayn oodan soo noqonin oo khaladka ka soo noqonin macnaheeda daalim baa tahay macna labadaa ka madhays yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa yaskhar yayna jeesjeesin qawmun rag yayna jeesjeesin min qawmin rag kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakuunuu inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesayaayo khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa ku jeesjeesay walaa nisaaun dumarna yayna jeesjeesin min nisaain dumar kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakunna inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesayaay khayran kuwa ka khayr badan minhunna kuwa ku jeesjeesaya xaggooda walaa talmisuu ha isdurinoo ha isceebaynina ha durinoo ha ceebaynina anfusakum nafafyaalkiina ha durina oo ha ceebaynina xumaan ha ku sheegina walaaladiin baa laga wadaa macna ayib leanna walaalkaa waa naftaada wey walaa tanaabasuu ha isugu yeedhina oo ha isku ganina bilalqaabi naanaysaha xunxunka ah naanaysta xun ee macnaha xun wadata ha isugu yeedhin oo ha isku tuurina bisa waxaa baas la yeeshay bisa waxaa baas yeeshay al-ismu magacaa lasoo sheegay magacaa lasoo sheegay muxuu yahay waa jeesjeeskii waa duridii dadka la duray waa yeedhidii naanaysaha xuxunkaa loogu yeedhay magacaasaa baas yeeshay huwa isagu markaa dhe alfusuuqu faasiqnimo weeye bacda aliimaani iimaanka kadib iimaan kadib bixid weeye jidkii iyo daacadii ilahay laga baxay mar hadday sidaas tahay iska ilaali wey maana mar haddaad mu'min tahay yayna kugu keenin arrimaha isticmaalkooda iyo duridda iyo wax ka sheegidda dadku inaad faasiq noqotood ilaahay daacadiisi iyo jidkiisii toodbaa ka baxdo yayna kugu keenin iska jir wey macana waman lam yatub ruuxaan laabanin oon toobad keeninin fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa daalimiinta ee gardaran ah weli waxaa la sii wadaa irshaadaadkii iyo tawjiihaadkii rabbi uu siinayay bulshada muslimka ah ee ay keenaysay mabdaa walaaltinimada uu keenayo mabda yani walaaltinimada iimaanku ay keenaysay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan ka fogaada oo min adanni malaha ka mid a ama malaha ah maxaa yeele ina bacda adanni malaha qaarkii ismun dembi wey walaa tajassasuu ha isdabagelina ha isdabagelina oo midkiin midka kale yuusan ceebihiisa dabagelin walaa yaqtab yuusan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin ayuxibu ma jecel yahay axadukum midkiin an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytan isagoo meyd ah fakarihtumuuhu waad ka hateen karihtumuu waad ka hateen hu cunidda walaalka hilibkiisa aada cunaysaan waad ka hateen arrin aada dhibsateen wattaqu llaha alla iska jira ina allaha alla tawaabun midkii towbad aqbal badan wey raxiimun oo naxariista rabbi subxana watacala waxyaalaha keena in laysku jeesjeeso wax layska sheego oo laysturo oo lays ceebeeyo waxaa ka mid a malaha dhannigan hadda waxaa laga wadaa bimacna tuhma saas macna ka fogaadaa layna leeyahay in badan oo ka mida tuhmada iyo malaha maxaa yeelay malaha qaarkii waa dembi waata nabiganu leh sal ly waslam iyaakum wadanna fa ina adanna akdabu lxadiid buu nabir sal lay slm idinka iyo malaha ayaan idin kala digaya malaha iska jira maxaa yeelay maluhu waa beenta midda ugu adag akda sheeko midda ugu been badan wayan bu rasulku uri sal lay slm macnaha waxaa laga wadaa dadka intaad adigu malayso uun wixii aada malaysay inaad ku xukunto oo malahaagii aada u qabato ood markaa ku xukunto oo aada ku durto oo aada wax kaga sheegtahay taa maya waad malaysay waad tuhumtay tuhumkaagiiyo malahaagu adiga ha kugu ekaado hadduu xataa qalbigaaga ku dhacay qalbigii ma celin kartid inaad ka saari karto isku day tuhumka iyo malaha xune walaalkaa aad ka malaysay haddii aad ka saari kari weydana camal ha u bedelin oo afkaaga yuusan ka soo bixin adinkaaguna yuusan ku tillaabsanin malahaa xun eed walaalkaa ka malaysay wax ka dhashay af iyo adintoona ha ku tillaabsanin waa meesha yacni la leeyahay waxaa la doonayaa walaalkaa haddaad ama hadalkiisa ama ficilkiisa ay tuhma kaa gasho ood mala xun malaysaay waxaa la doonayaa inaad u raadiso maxmal wanaagsan macno wanaagsan iyo tafsiir wanaagsan iyo cudurdaar wanaagsan walaalkaa u raadi haddaad u heli karto meel wanaagsan inaad ku fasirto meel xun ha la aadin saas way macnaha adoo intaasoo u heli kara wanaag inaad ugu fasirtood u malayso xumaan ha la aadin macnaha way macnaha laynu baray maxaa yeelay qalbigu markuu tuhmada qaado malaha xun qaado ayuu markaa kadib wuxuu bilaabayaa inuu ruuxii wax ka sheego inuu ruuxii uu duro inuu ruuxii xanto inuu ruuxii ceebihiisii uu raacraaco dabagalo malahaa xunbaa wax walba asaas u ah iska jir rabbi subxana wataala ka fogaada buu leey subxaana wa tacala saas maana ka fogaada malaha xunka walaa tajasasuu tajasuska waxaa la yidhahdaa in aada dabagal ku samayso ruuxa ceebihiisa ood ceebtiisa ururiso jaasuusnimadana waa layidhi jaasuusnimadu waxa weeyaan waa in aad warka gaalada aada muslimiinta u keento ama gaalka ama ka islaamnimada sheeganaya warka muslimiinta gaalada u geyninaya jaasuus waa la yidhahda laakiin halkan waxaa laga wadaa walaa tajasasuu ceebihiina ha dabagelina oo walaalkaa ceebtiisa ha raacraacin ha ururinay waxay ka dhalanaysaa ruuxu mar alla markii uu qalbigiisa tuhma gasho waxaa markaba imaanaya inuu is yidhaahdo tuhmadii xaqiiji oo seed u xaqiijinaysaa hadda waa inaad dabagasho ood baadho soo kama dhalayso baadhi baad baad is leedahay wax maxaa ka jira ninka waxaa lagu sheegay inuu meelaha istitaago xununka khamrada inuu cabaa lasoo sheegay meel xun isagoo galayaad aragtay bal waxaasi inuu xaqiiqo yahay in kaleeto maxaad samaynaysaa xaqiiji see xaqiijin ku imaanaysaa tajasus inaad samayso walaa tajasasu bale dabagalkaa xataa joojiya وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه واركوا أفك أنكره من الله إيمان كنا أوسن قلبي قد قلنه مؤمنين تها حممنا عيبه ودنا هدب قلنه هرع رعنا محايا لنكي ولالك عيبتي سدبق قلعي الله عيبتي سدبق قلعي ninkuu ilaahay ceebtiisa daba dhigtana rabbi wuu fadeexaynaya xataa gurigiisa gudihiisana ha noqotay mlbaaarta allah subxaana wa tacaala haddaad addoommadiisa u nabadgelin weydo oo ehelkiisa u nabadgelin weydo ood ceebahooda dabagasho adigana isagaa ku dabageli doona ceebahaaga dabageli doona mid ilaahay ceebtiisa dabagalayna fadeexo meel bay u taallaa shaki male in la fadeexaynay sidaas daraaddeed rasuulku wuxuu leeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadka noocaasa wuxuu ku tilmaamayaa inay munaafiqiin yihiin hadduu ruuxuu mu'min yahay walaalkii ceebtiisa waa asturaa hadday xataa ceeb rasmi ka soo gaadho waa asturaa waa u qariyaa waa u naseexeeyaa wuu u asturaa laakiin in aad ceeb raadiso oo dabagal ku samayso ood uruuriso oo waa tilmaan munaafiqiinta nabigu ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh isla markaana ciqaabta weyn ee ka dhalan karta ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku fadeexeeyo walaa tajasasuu ceebihiina ha dabagelina daaya waxaa aada nasiib xumo u ah maanta dad badan baa ku ibtilaysan tajasuskaas oo waxaad arkaysaa maalan dadweynaha ma ahe xataa fii awsaada ducaadda iyo dalabatulcilmiga waxaad arkaysaa dad uu shaqo ka dhiganaya ninkan khati'iisa iyo gafkiisa in lasoo ururiyo berrina la faafiyo oo sumcadiisa iyo yani waxa weye dadnimadiisa iyo magiciisa la baabi'iyo waxaa la dabagelayaa weligii wuxuu kitaab qoray waxaa la dabagelayaa weligii wuxuu darsi sajilay markaasaa waxaa la uruurinayaa akhbaara abiiciga ee bini aadamku marna uusan ka madnayn leanna yaan khaldamayn yaan khaldamaynin oo macsuum ah khaladaadkaasaa la uruurinaya markaasaa laysu geenaya markaasaa weerar ugu qaadaya sumcadiisa iyo shaksiyo dha meesha lagaga takhalusay ma aha wax diinana ma aha wax manhaj saxana ma aha waana tajasuska qur-aankuna reebay rasuulkuna salawatu rabbi wasalaamu aleyh axaadiistiisa ku reebay walaalkaa hadday ceebi kaa soo gaadho inaad u asturtaa la doonay laakiin ceeb aaman jirinba inaad adigu raarraadisood soo ururisahay rabbi waa diiday subxana wa tacala ayib haddii aad raadisoy ku soo gaadhana tilaabada labaadi waa fasaadun calaa fasaad waa dhib kaloo dhib un ku tulistay maana walaa tajasasuu haysjaasuusina oo ceebihiina ha raacraacina walaa yaktab bacdukum bacdaa markii aad jaasuusnimo gasho oo intay tuhma ku gasho marka dambena aada xaqiiji istiraahdood arrintii daba gasho waxaa kuu soo baxaysa ceebtii markay kuu soo baxdo markaa kadib waxaad bilaabaysaa inaad kaga sheekayso soo saas ma oo dadka u sheegto oo tidhaahdo intaasuu leeyahay halkaasuu marayay naag buu la socday halkaasuu maray sidanuu ahaa wixii markaad ka waranto iyaduna xan wey tilaabada saddexaad weeyaan waa inaad ka sheekayso walaa yaktab bacdukum bacdan baa la dabadhigay bal inta walaalayaal isla isdabadhiga fiir waxa keeni kara ee malaha xunkaabaa marka hore ka fogaada laydin waxa ka dhalan kara oo in la dabagalo xaqiiji istiraahadaan laynoo diiday taa hadday timaado waxa kasii dhalan kara oo in la sheeg sheego oo laga sheekeeyo abaa haddana la diiday walaa yaktab bacdukum bacda waxaasi wax marka diin laga dhigto maa ruux muslima inuu ka fogaado waxyaalaha noocaas oo kaleeta abaa loo bahay xanta rasuulkeena qeexay salawatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu ku qeexay dikruka akhaaka bima yakrahu bu nabigu sal alay slam xan waxaa la yidhaahdaa in aad walaalkaa ku sheegto wax uu dhibsanayo oo karahaysanayo waxaa la nebi allow walaalkay haba karaahaysta waxaan ku sheegaya laakiin hadduu ku sugan yahay ka waran wuxuu nebigu yidhi hadduu ku sugan yahay xanway hadduusan ku sugnayna waa been abuuradoo waa buhtaanoo iyadu waaba kasii weyn tahay hawl kale way midaa iyada macna ee waxaa laga hadlayaa ama ha kula joogo ama ha kaa maqnaado marba hadduu wuxuu dhibsanayo uusan rabin aad ku sheegto xanway saasuu rasuulkeenu ku qeexay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ha isxamanina murbilahi subxana wa tacala xanta sida loo fogeeyey baa waxaa laga dhigay ma jecel yahay midkiin inuu walaalkii hilibkiisa cuno walaalkii oo meyd ah oo fiirso sideedaba bini aadamka hilibkiisa u mohon maysid fitro saliim ah bini aadam hilibkii u mohon mayso bini aadamkaasi hadduu walaalkaa yahayna waa kasii xag jiraa walaaltinimada hadduu la dheer yahay inuu meyd yahayna waa kasii xag jirtaa bal inta laisku dara fiir hilib walaalkaa oo meyd ah inaad cunto naftaada ku siin mayso xataa hadday naftu kaa dhacayso inaadan ku agdhimato mooye hilibkiisa isku badbaadi marna naftaada ku siin mayso heerkaasuu gaadhsiisan yahay xanta aad walaalkaa xamanayso waad karaahaysateenoo arrintaasi waa arrin aadaada nacdeen maadaama aad nacdeen waxaa la nimida dadka oo wax laga sheegee sidaasoo kale u karaahaysataa layna leeyahy oo sidaasoo kale u nac ugu necmaysaa macnaha layna leeyahy waxaa sida rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid abubakr sidiiq iyo cumar bn khataab radi allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid a sheekh albani caleyh raxmatullah saxiixada ayuu ku saxiixinaya ninbaa duulaan bay ku jireenoo ninbaa u adeegi jiray ninkii u adeegi jiray baa malaha wuu seexday xilligii la rabay inuu shaqada qabto buu ka seexday markaasay intay sheekaysteen ba waxay yidhahdeen war ninkuu hurdo weynaa hadhow markay raashinkii karsadeen bay ninkii direenoo waxay u yidhahdeen nebiga waxaad noogu raadisaa iidaam waxaan raashinka ku iidaamano ninkii markuu nebiga u yimid wuxuu nebi allow abubakar iyo cumar waxay ku weydiisanayaan iidaam inaad usoo dhiibto nebigu fariin buu usoo faro wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa intaad ku noqoto waad iidaamateen iidaankii heshawe macna waa yaabeen way soo ordeenoo way yimaadeen rasuulka u yimaadeen waxay rasuul ilaahay oo iidaam baanu kaa codsanay waxaana noogu soo jawaabtay waad iidaamateen see wax u jiraan nebigu wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyhi walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh maxay dhaheen ninku hurdo weynaa unbay dheheen ya hurdo weyna maynala adagtanaga ya iidaan bay noqotay saas waxaa kaloo sugan oo xadiid yani duruqdeeda marka laysu geeyo xasana ku sugan inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi rag waxxantay afkooda uu ku arkay hilibkii oo ka muuqdo oo uu yidhi waa xantii aada walaalkiin xamateen saas maanaa marka masale saalan ma aha waxaan isleeyahay bini aadamka intiisa badan waana miduu nebigu sheegay waxay naar ku geli doonaa khaasatan dadka ahluliimaanka waa xanta inteenna ninka nabadgeli karay ama ka beri noqon kara ma jiro markaynu saa u darano iridda ka baxno waxa weeyaan sheekaa la bilaabay sheekaduna wax kaleba kuma saabsano waxaan ka fayoobeyn culimada oo waxaan ka fayoobeyn dalabatul cilmiga oo waxaan ka fayoobeyn caamada warkeeda daab ilahay subxana wa tacala markaa inoo dambi dhaaf yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni malaha ah ina bacda adanni malaha qaarkii ismun dembi wey walaa tajassasuu haysjaasuusina oo yacni ceebihiina ha raacraacina ninaan ceeb lahayn ma jire ceebihiina ha raacraacine ka gaabsada dabagalka ceebta muslimiinta aad ku samaynaysaan hadduu ceebta muslimiinta ruuxu u raacraacayo inuu gaal u geeyo oo uu gaal ku dacweeyo oo uu gaal waxoogaa kaga helo hadduu u raacraacayo taasi iyadu halisteeday leedahay kufri bay noqon kartaa iyo gaalnimo diinta lagaga baxo way noqon karaysaa nawaaqida waa geli karaysaa waxay kale noqon karaysaa kabiira min kaba'ir dunuub oo ka halisan markaad ruuxa aada u dabagelayso ceebihiisa inaad xamato keliya ama aada si wax ka sheegto gaal markaad u geynayso wax kaga cunayso sida rasuulkeena ka sugan sal ly wasalam ruuxii ruux muslima wax ku cuna ama ruux muslima ku labista allah subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada naarta jahanama dhexdeeda ayuu ugu labisaa labis naareed buu u labisaa waa xadiis saxiixo nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh oo masalada maanta dhaqanka noqotay masalada maanta dhaqanka noqotay oo midkii waxoogaa welfada midku waxoogaa welaf ku dhaco yaro wareera oo shaxaad waayada waxoogaa beena intuu isku ururiyo gaalada wax kaga doontaa masaajidaasay wada fadhiyaan salaadahay imaanayaan intaa waxay u imaanayaan inay wax ururiyaan oy qaadaan oy gaalada wax kaga soo helaan waxaad doontaan sameeya laakiin waxaad ku talagashaan rabbi inaad dagaal kula jirtaan subxana wa tacaala waxoogaaga yarkeed cunaysaanna eed ku qaadanaysaanna aakhiriya adduunba inaad ku gubataan mooyaane ku intifaci maysaan tajasusku hadduu halkaa galaaye waa masale aan caadi ahayn wey macana ruux adduunyadiisa iyo aakhiradiisa iibsaday wey walaa yaktab yuusan xabanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xabanin ayuxibu ma jecel yahay axadukum midkiin an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytan xaal uu yahay mayt fakaribtumuuhu waad ka hateen shaki male inaad ka hateen shaki male inaad ka hateenoo waa shay aada u khadhaadh naftuna dhibsanayso mar haddaad ka hateen falgiibatu kadalika wey xanta iyo xabashada dadku waa saasoo kale iyagana saa u kacda wey macana tabtaa wey wattaqu llaha alle ka cabsadoo iska jira ina allaha alle tawaabun midkii towbad aqbal badan weeye raxiiman oo naxariiste yaa ayuha annaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin mid lab xaggii iyo wa unha mid dhadiga xaggeedaan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban qaran qaramo wa qabaa'ila iyo qabiilooyin litacaarafuu si aada isu garataan inaad isgarataan darteed ina akramakum ka idinku karaamo badan cinda allahi alla agtiisa agtiisa atqaakum waa midka idinku cabsi badan weye ina allaha allana caliimun midkii ogaansho badan weye khabiirun oo arrimaha gun og tanina waxa weeye dadka markaad duraysaan ood wax ka sheegayso ood xaqirayso ood ku jeefjeesayso waxaa kaa maqan miisaanka saxda ah ee dadku ku kala fiican yihiin sidoodaba dadku maxay ku kala fiican yihiin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wardadow waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig xaggiisaan idinka abuurnay waa xaawiya aadam hal asalkaasaad kasoo wada jeedaan waxaan idinka dhignay markaan xaawiya aadam idinka abuurnay kadib waxaan idinka dhignay shucuub shucuubtu waa qaran qaran we waa ummad isku yani nidaama isku meela isku deegaan ah qaarna waxa leeyihin waa qabiilka weyn masalan waxa weeye yani waxaa la dhihi karaa masalan yani shacabka waa ka guda wen yahay qabiilka ka guda wenyahay qabiilku wuxuu noqonayaa sidii laf oo kaleeto saas maan shucuuban qaranba qaramaan idinka dhigna wa qabaa'ila iyo qabiilooyin qarankaa ka hooseeya oo markii qaran la yahay baa waxaa qaranka hoostiisa imaanaya qabaail qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel taasaan idinka dhigna rabbi subxana watacala maxaa saa loo yeelay litacaarafuu xikmadda saa loo yeelay waa inaad isgarataan inaad isgarataan ood is-aqoonsataan oo la garto inuu yahay ninkani hebelkii inuu hebel ahaa ree hebel ahaa bulsho hebel iyo wadan hebel iyo qarin hebel ka soo jeeda intaasaa loo yeelay litacaaruf saas maana tacaarufka waxaa ku jira haddaad isgarataan oo saa isu garataan oo nasab ahaan iyo dhalasho ahaan aada isgarataan xikan badan iyo axkaam badan baa ka laazimaysa inaan isgaranno waxaa ka laazimaya dhaxalkii baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya isguursigii yaa kuu banaan tahay inaad guursato yayse kuu banaaneen litacaarafu bay ku xidhanta yaa dhaxalkaaga le yaanse lahayn litacaarafu bay ku xidhanta waxay ku xidhan tahay iskaashio intii wada dhalatayba inay iskaashadaan oo masalada caaqilada la yidhaahdo in la iskaashado goortii mid iyaga ka mida dhibaata ku timaado oo qaraabo xidhiidhintii baa ku xidhan waxaa ku xidhan intaasoo mas'alaha ku xidhan litacaarafuuda sidaas daraaddeed baa rasuulkeenu wuxu uhi sal ly waslam tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxamakum nasabkiina waxaad ka barataan wax aad ku xidhiidhisaan qaraabadiina nasabka in la bartiyo dhalashada waa loo baahanya nabiga amray salawatu rabbi waslamu caleyh sababta loo baranayana waxa weeyaan axkaamtii ka dhalanaysay oo inteeda badan masaalix ama kulligeed masaalixa masaalixdaasaa ku xidhan masaalixdaasi waxa la doonaya inay meesha ka bixin saas wey macanaa waa qaab bulshadu ay isugu xidhanto wax isugu tarto laysku kaashado waa xidhiidh rabbi sameeyey subxaana wa tacaala oo dhalashada oo intaasoo maslaxa ku xidhanta marka litacaarafuu saas wey macanaa kii dambiilaha ahaabaa la garanaya oo waxaa la garanayaa dembiga ninkii galay inuu hebel hebel oo reer hebel ahaayo bulsho hebel kasoo jeeday tuugii baa lagu garanaya waxyaala fara badan baa marka ku xidhan litacaarafu ayib ina akramakum cinda allahi atqaakum looguma talagelin marka ilaahay qabaaisha uu idinka dhigay iyo shucuubta in aad isugu faantaan loogumana talagelin inaad ku dagaalantaan loogumana talagelin inaad isugu hilisaan loogumana talagelin inaad isku baabi'isaane waxa weeyaan litacaarafuu wabas amaa litafaakaruu maya litaqaataluu maya litahaajaruu maya litadaabaruu maya litanaasaruu maya waxaasoo dhan waxay ku xidhan tahay meel kale ay ku xidhantaho mas'alatu liimaan baa lagu xidhan mas'alatu liimaan asalkaasay ku taagan tahay amaa nasabka litacaarafuu tacaarufkan axkaamtaasa ka dhalanaysa iyo masaalixda iyo fawaaidasa ka dhalanaysa maana hadday noqoto dadku say u kala fiican yihiin dhalasho laguma kala fiicna oo kulligeen hooyada iyo aabbahaasaan kasoo jeedna aadam iyo xawa ina wada dhalay nin meel kale kasoo jeedo sida malaa'igtao kale nuur laga abuuray inaguma jiro nin jinsi kale laga abuuray ama maado kale laga abuurayna inaguma jiro asalkiinu waa mid oo hooyiya aabbaad kasoo wada jeedaan saas daraaddeed nasab iyo dhalasho isuguma faani kartaan kumana kala fiixnidin kullukum min aadam wa aadamu min turaab aadam baad kasoo wada jeedaan aadamna caraa laga abuuray waa kuma ninkaan aadam kasoo jeedin marka ee dadka u faani kara ya kan aada yasaysa eed hoos u fiirinaysa eed yacni waxa weeyaan aada xaqirayso aadam buu kasoo jeedaa adiguna aadam baad kasoo jeedaa goormaad ka fiicnaatay goormaad ka fiicnaatay oo isaguna uu noqday mid la xaqiro oo la yaso oo loo guurinin oo yani waxa weye la fogeeyo oo dheef aan lahayn adiguna aada noqotay nin yani waxa weye madaxa kaga taagan dadka aadam baa idin wada dhalay nasab kuma kala fiicnidin iskumana dhaantaan nasabka meel wey ayib maxaad ku kala fiicantihiin ina akramakum cinda allahi atqaakum taqwadaa ilaahay saad ugu kala fiican tihiin baad ku kala fiicantihin sidaad u kala karaamo fiican tihiin u kala fadli badan tihiin u kala wanaagsan tihiin u kala gobsan tihiin waa kolba sida aad u kala taqwo badan tihiin asalkaa ninba ninkuu ka taqwo badan waa ka qiimo badan rasuulkana waxa ka sugan sal lay slam min xadiidi cabdillahi bni cumar oo tirmidi uu soo saaro saxiix nebigu wuxu yidhi sal l wuxu yidhi cabdullahi bni cumar rasuul alle ayaa khudbeeyey maalintii uu maka furtay hadalkii nabigu ummadda u jeediyay waxaa ka mid ah yaa ayuha annaas ina allaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya wardadow ilaahay wuxuu idinka sii qaaday oo idinka tegsiiyey faankii iyo kibirkii jaahiliyada wa tacaadubaha bilaabaa iyo isweynaysiintii jaahiliyada awowyadooda iyo aabbayaashooda iyo nasabka ay isku weynayn jireen ay ku faani jireen alla taa waa idinka tegsiiyey maanta wixii ka dambeeya hawshaasi dhammaata faannaasu rajulaan buu nabig ur sal lay slm dadku waa laba nin barun taqiyun kariimun cala allah addoon baari ah oo rabbi ka baqa alla agtiisana qaayo iyo qiimo ku leh ka labaadi waxa weeye faajirun shaqiyun xayinun cala allah mid faajir oo dembiile ah shaqi ahoo ahlunaar ah ilaahay agtiisaana wax qiima aan ku lahayn labadaa un weeye dadku wannaasu banuu aadam wakhalaqa allahu aadama min turaab dadku kulligood waa ilmo aadam aadamna alla caruu ka abuuray markaasuu nabigu aayadan akriyay yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha ila akhiri ilaaya rasuulka markii la yidhi dadka yaa ugu karaamo badan oo ugu qiimo badan atqaahum buu nabi sal lay slam dadka ninka ugu taqisan ee ugu cabsi badan baa ilahay agtiisa ugu karaamo badan rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayhi inuu ka digay faanka lagu faanayo awowyada iyo nasabka laysugu faanayo dadka samaynaya way dayn buu nabi uri sal lay slam hadday dayn waayaanna ilaahay agtiisa waxay ka liidan doonaan bahalka la yidhahda xarwalwaalka ee afkiisa ku riixa xaarka urahaya ku riixa yani cayaankaa liita ilahay agtiisa waa ka liidan doonaan saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh qiimo ma yeelanayaan waa dhinka maanta in haysto oo maxaa qiimo inoo haray markaynu intaynu waxaa isugu faanay oo waxaa isku laynay oo waxaa qarankii ku dulinay oo wixii qashinkaa ilaa maanta lasii daba joogo karaamada iyo qiimaha ku haray muxuu yahay xaarwalwaalna waa ka liidana soma bal dadkan mabaadida ay qiimeynayaan iyo sheekadooda iyo waxay hayaan u fiirso mabda xaar walwaal wey waa xaar iyo qashin wa wanaagiina waa ku dhibaatoonayaanoo way ku jiranayaanoo ma naqli karaanoo majaalistooda wanaag laguma soo qaadi karo midnimo iyo qarannimo iyo walaalnimo iyo islaamnimo iyo laguma soo qaadi karayo wuxuu fahmi karaa muuqal la yidhaahdo ree hebel iyo ree hebel gobol hebel iyo gobol hebel degmo hebel iyo degmo hebel annagaa laandheeraa iyagaa laangaala annagaa gob ah isagaa gun ah intaasuu fahmi karaa waana xaarkii xarwalwaalku riixayay laakiin ma fahmi karo luuqadii saxda ahayd ee macaanayd ee udgoonayd oo ah midnimo iyo walaalnimo iyo iimaan iyo islaami ma fahmi karay saas daraaddeed buu rabbi subxana wa tacaala adduunkana qiimo tiray bulshadii nooca ahayd oo qiimihii iyo sharafkii ka qaaday aakharana waxbaa sugay waxaas markaa laga beri noqdo waxaas la qasanayo ha laga beri noqdo ha laga fogaan khaasatan dadka diinta iyo wadaadnimada sheeganaya iyo dalabatul cilmiga iyo culimadu waxaas waa ina ka fayoobadaan oo adigoo diin sheeganayo bulshada yani dhakhtarkeedii ah haddana waxaasi hadday kaa buuxaan shaki ma laha caamayga uu dilo markaa laga fogaado oo ha layska durkiyo oo ninkii watana ha loo arko inuu nin liita yahay oo dadnimo ayna ku jirin macana yaa ayuha nnaasu dadow inaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin lab xaggii iyo wa unthaa mid dhadiga xaggeedaan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban shucuub baan idinka yeelnay iyo wa qabaa'ila qabiilooyin litacaarafuu inaad isgarataan darteed baan usaa u yeelnay inaad isgarataanoo la garto dadku ay is aqoonsadaan abtirkaa laysku aqoonsado ma aha in laysugu faano oo laysku laayo amuurtii jaahiliyada buu nabigu ka dhigay salawatu rabbi waslamu calayh ina akramakum ka idinku karaamo badan cinda allahi ilaahay agtiisa atqaakum waa ka idinku cabsi badan haddaad doonaysa inaad dadkaa sharaf iyo qiimo la dheeraato taqwo ka raadi iyo alla ka cabsi iyo camal saalixa iyo diinta ilahay lagu dhaqmo halkaasay karaamadu ku jirtaa dhalasho iyo rehel baanah iyo laandheeraanah kuma jirta ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha alla caliimun midkii ogaansho badan weeye khabiirun oo gun og arrimaha qaalat ilacraabu acraabtii waxay yidhahdeen qoladii reebaadigu aamanaa waan rumaynay qul waxaad tidhahdaa lam tu'minuu maydaan rumaynin walaakin quluu waxaad ka dhahdaan aslamnaa waan hogaansanay walamaa yadkul weli muusan gelin aliimaanu iimaankii fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda ma gelin wain tutiicuu haddaad ateecdaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa laa yelidkum idinka nusqaamin maayo min acmaalikum camaliyaalkiina xaggooda shay-an shayna idinka nusqaamin maayo ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii un weeyey aamanuu rumeeye billaahi alle warasuulihi iyo rasuulkiisa rumeeye uma kadibna lam yartaabuu aan shakiin oo wajahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafyaalkooda fii sabiililahi jidka ilahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegaya oo iimaanku dhabta ka yahay ayadana waxay kusoo degtay niman reebaadiye ah oo baadiyaha intay ka yimaadeen acraabta dadka baadiyaha dagaal la yidhahda intay baadiyaha ka yimaadeen oo qabaa-il bay ahaayeen oo ay soo islaameen markay soo islaameen bay mar alla markay yimaadeenba laba arrimood bay isku dareen waa marka koowaade inay iimaan sheegtaan waa marka labaade islaamnimaday soo galeen inay nebiga ku galladaystaan oo ka dhigaan inay nebi maxamed wax u tareen oo waxay yidhaahdeen qabaa-isha kaliya dadka kale waa kula dagaalameen oo rafaad iyo dhib baad kala kulantay annaguse adoo nagu rafaadin baanu kuu nimidanoo ku rumaynay arrinkaasay ka dhigeen gacan iyo gallad ay nebiga u geysteen salawatu rabbi wasalaamu calayh labadaa arrimoodba waa laga jawaabaya horta sheegashada mar alla markay islaamka soo galeenba ay iimaanka ku boodeen taa waa lagala hadlaya tafsiirkaasi waa tafsiirka saxiixa culimada qaar waxaa jira odhanaya waxay ahaayeen munaafiqiin waxaase diidaysa siyaaqa ayaadka inay ahaayeen dad muslimiin ah laakiin iimaanku uusan weli qalbigooda si fiican ugu tegin oo wuxuu leeyahay ibnulqayim caleyhi raxmatullah qul lam tu'minuu marka la yidhi waxaa laga wadaa nafyu nafyu liimaani lmutlaq laa mutlaq liimaan wey iimaankii kaamilka ahaabaa laga anfinaya laakiin asluliimaan lagama anfinayo asluliimaan waa la yimaadeen laakiin iimaan dhammaystiran mar alla markay saa diinta usoo galeen ba iimaan dhammaystiran bay sheegteen kii baa laleeyahay lam tu'minuu iimaankii dhammayska tirnaa weli laydinkama hegin qalbigiinana kuma bislaanin ee ha sheeganina maxaad sheegataan marka walaakin quuluu aslamnaa hogaansanay dhaha oo xubnahanagiibaa isdhiibay oo hogaansamay amaa iimaanka dhammaystirani waa weli oo iimaanka dhammaystiran goormuu yimaadaa ruux markuu diinta soo galo iimaankiisu acmaasha waajibaadka iyo sunanka mar alla markuu sii sameeyaba iimaanku waa dhammaystirmaya waa sii buuxsamaya maalinba maalinta ka dambaysa waa kordhaya wahaakada iimaankii meeshii ugu dambaysay bay ka sheegteen saaday usoo islaameen markaasaa la ohankaadiye war saas ma ahee waadun soo islaamteenoo diintii soo gashay welise iimaankii dhammaystirnaa maydaan gaadhin waase la filayaa maxaa la yidhi walamaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum lamaadu waa xarfu nafyi laakiin waa xarfu nafyiyo waxay anfidaa shay la sugayo oo rajo laga qabo inuu imaan doono weli ma gelin qalbigiina iimaankii dhammaystirnaa wuuse geli doonaa inay sidaa tahay oo muslimiin ahaayeen waxaa laga fahmayaa wuxuu rabbi gadaal ka yidhi wain tutiicu llaha warasuulahu laa yalidkum min acmaalikum munaafiqiin hadday yihiin lama dheheen sooma aayaadka soo socdee laga sii hadlayo waxaa haddana la yidhi waxaa la yidhi yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan ayagii baa laga sii hadlaya marka inaysan munaafiqiin ahayn aayaadkaa kutusaya waxaa kaloo rabbi yidhi subxaana wa tacaala walaakin quluu aslamna hadday munaafiqiin yihiin lama dhaheen quluu aslamna ee waxaa la dhihi lahaa wallahu yaclamu inahum lakaadibuun baa la dhihi lahaa soo maart marka waxa weye sida sawaabka waxa weeyaan niman reebaadiya oo soo islaamay markay saa u soo islaameenna meel aynan gaadhin sheegtay oo iimaankii dhammaystirnaa oo weli aan u xaqiiqoobin sheegtoo laacay qoladaasaa la edbinaya oo laleeya war u kaadiya meeshaa maydan gaadhin u kaadiya waad hogaansanteen sax laakiin meeshaa weli maydan gaadhin mu'miniinta dhabtaa baa loo sheegay marka kadib qaalat waxay yidhahdeen waa meesha macnaha waxa weyaan xadiidkii sacd bin abi waqaasin radi allahu canhu saxiix bukhaariga ku yahay waa kii nabigu sal lay slam markuu sadaqaadka qaybinayay ninka qadiyey ee uu dhihi jiray rasuul ilahi maxaad u qadisay inii araahu muminan inuu mumin yahay baa ii muuqatay u nabigu dhihi jiray sal lay slam qul musliman waa meelaha kelimat lislam iyo kelimat liiman ay ku kala gedsan yihin islaamka hadda waxaa laga wadaa meeshan bimacnaa alistislaam hogaansankaa laga wadaa hogaansanka iimaankana waxaa laga wadaa waa iimaankii qalbiga ee baatinka ah mana qaalat waxay tihi alacraabu acraabtii waxay yidhahdeen waxay tihi rabaadiyihi qolihii baadiyaha ka yihin waxay yidhahdeen aamanaa waan rumaynay qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow lam tu'minuu maydaan rumaynin aamanaa iimaan dhammaystiran baan rumaynay qul waxaad tidhahdaa lam tu'minuu iimaankii dhammaystirnaa ee mutlaqa ahaa laydinkama helin aliimaan lmutlaq weli laydinkama helin walaakin quuluu waxaase dhahdaan aslamnaa waan hogaansanay dhaha hogaansan baa laydinka hayaa ayb walamaa yadkulu weli ma gelin aliimaanu iimaankii dhammaystirnaa fii quluubikum qalbiyadiina dhexdooda weli ma gelin waase la filayaa inuu galo saas man oo macnaha waxa wey dadaalkan aad sii wadaan iyo khayrkan aad sii badsanaysaan inuu iimaankiinu dhammaystirmo waa la filayaa welise ma dhammaystirmin wain tutiicuu haddaad adeecdaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa haddaad adeecdaan oo aad sii dadaashaan ood camal khayra badsataan laa yalidkum idinka nusqaamin maayo min acmaalikum acmaashiina xaggooda shay-an idinka nusqaamin maayo waxaa laga wadaa haddii iimaankii weli uusan idiin buuxsanin daacada iyo camalkaad la imaanaysaan ajirkiisa laydinka dhimi maayo ee iimaankiina weli dhammaystirmin ayaa haddana camalkii waxaad ka helaysaan sawaab dhammaystiran calashaan iimaankiisaa dhiman ajirka lagaaga dhimi maayo iimaankaagu waa buuxsami doonaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala camalkaad la imaanayso isagoo buuxa buu ajirkiisa ku siinaya xataa xaalada iyada mana ina allaha alle afuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis inama almu'minuun marka ruuxu inuu yidhaahdo mumin baan ahay mumin baan ahay hadduu istaskiyeynayo uu ka wado inuu is-ammaano ama iimaan buuxa uu sheegtaayo waa khaldan tahay laakiin haddii uu doonayo mumin baan ahay oo macnaheedu ay tahay gaalnimo waan ka soo tegay waana rajaynaya inaan mumin ahay baas male markaas ayib inama almu'minuuna mu'miniinta dhabtii waa kuwan iimaankan idinku sheegateen ee dhammaystiran ee laydiin diiday kuwa laga helay waa kuwan inama almu'minuuna mu'miniinta dhabti ahi alladiina kuwii un wey aamanuu rumeeyey billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey uma kadibna lam yartaabuu aan shakiyin oo arrinkaa uusan shaki ka gelin ila shaki hadduu kaasoo galo iimaanka waa buraya shaki uusan arrintaa ka gelin intaa keliya miya oo wajaahaduu haddana jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday iyo wa anfusihim nafyaalkooda fii sabiili lah jidka ilahi ku jihaad intaa ma laydinka hayaa idinka maya shalay baad soo islaantee shalay idinkoo soo islaamay kuwii intaa soo halgamahayy oo naftoodii iyo xoolahoodaba ilaahay usoo huray iimaan aan shaki lahaynna la yimid kuwaaya idinku durba inaad isku meel istaagtaan oo aad dhahdaan aamanna maya ukaaniya kuwaasa kuwaas wey kuwa meeshaa gaadhay oo iimaankii dhammaystirnaa laga helay idinkuusa weli wey saasa macnaa wax wey aayaadku dhacaya saas wey macnaa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa assaadiquuna kuwa runta sheegaya kuwa runta sheegay oo iimaankay sheeganayaan mid dhab u ka yahay ee ka run sheegay kuwa weyan rabbi subxana wa tacala marka haddaad doonayso iimaan buuxa waa inaad allah iyo rasuulkiisana u rumayso shaan shako ku jirin marka labaadna ilahay diintiisa inaad u shaqayso daacadii waa in lagaa helo waa inaad xoolahaaga iyo naftaadaba u adeejiso ilahay diintiisa subxana wa tacala markaasaa la dhihi karaa iimaankaagu waa dhammaystiran waana run haddii lagaa waayo aljihaad fi sabiili llahi bilamwaal walanfus haddii lagaa waayo sax asluliimaan waad haysaa laakiin maxaa kaa dhiman kamaalkii iimaanka weli waa kaa dhimaya leanna kamaaluliimaan waa kala siyaadsan yahay kulamaa ruuxu uu camal ku daro oo camal kalesu ku daro waa kasii iimaan siyaadsan yahay maana saas weyaan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow atucallimuuna ma waxaad baraysaan allaha alle miyaad baraysaan bidiinikum diintiina miyaad baraysaan walxaal allahu alle yaclamu uu og yahay maa fi samaawaati waxyaalaha samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo wax dhulka dhexdiisa ku sugan wallahu allana bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogaansho badan u yahay yamunnuuna way galladaysanayaan calayka korkaaga waxay ku galladaysanayaan nebi maxamedow nimanka acraabtii an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhahdaa laa tamunnuu ha galladaysanina calaya aniya korkayga ha ku galladaysanina iimaanakum iimaankiina rumaynta islaamakum islaamnimadiina hogaansankaad hogaansateen aniga ha igu galladaysanina oo ha inaad waxii tarteen ha iska dhigin bal iskaba dhaafay allahu alle ayaa yamunnu galladaysanaya calaykum korkiina an hadaakum inuu idinku hanuuniyey liliimaani iimaanka inuu idinku hanuuniyey buu dushiina ku galladaysanaya in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay ina allaha alle yaclamu wuxuu ogsoon yahay hayba asamaawaati samaawaadka waxyaalaha ku maqan waalardi iyo dhulka dhexdiisa waxa ku maqan wallahu allana basiirun midkii arka wey bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan qul atucallimuuna allaha bidiinikum waxay u taallaa soomaynaan dhihin soomayna dhihin aamana arrintii baa la daba joogaa weli iimaan dhammaystiran bay sheegteen markaasaa waxaa la yidhi ma iimaankiinaad ilaahay baraysaan atucallimuuna allaha bidiinikum diinikum hadda iimaanka laga wada waa meesha uu shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi uu leeyahy waa kalimaat mutaraadifa addiin waliimaan kalimaat mutaraadifa ayuu macnaha ka dhigaya marka yani waxa weeyaan diintiina ma iimaankiinaad ilaahay uga sheekaynaysaan oo hadda alla baraysaan ayadoo allah subxaana wa tacaala uu ogsoon yahay waxyaabaha samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda ku jiro waxba ayna ka qarsooneyn wax walbana uu la socdo miyaad ilaahay hadda u sheegaysaan iimaankiina ood iimaan dhammaystiran inaad gaadheen baad hadda ilahay uga warramaysaan miya xogogaan wey ilaahay subxana wa tacala waana ogsoon yahay iimaankiinu inuusan weli gaadhin dhammaystirnaan ha sheeganina marka saasal macna arrintii labaadna waata oo waxay yidhaahdeen markay soo islaameen ba annagu dhib la-aan baanu kuu nimid maxamedow oo dhib la-aan baanu soo islaamnay oo maana nagu rafaadin tiibaa waxay ka dhigeen nicmooyin ay nebiga u galeen iyo gallad inay ka dhigaan tiibaa lagala hadla waxa la yidhi waxay kugu galladaysanayaan inay soo islaameen waxaad ku tiradaa war aniga waxba ha igu galladaysanina aniga waxba maydaan ii gelin waxbana maydaan igu tarin waxna maydaan igu biirinin gacanna iguma lihidin laakiin idinkaa gallad dushiina lagu leeyay oo yaa dushiina gallad ku leh allah baa gallad kuloo galladiisu waxa weeye inuu iimaanka idinku hanuuniyey intaasoo khalaa'iqa inuu intuu idinka soo dhex saaray iimaanka idiin dooray oo iimaanka idin siiyey oo dadkiisa wan wanaagsan idinku darsaday khayrkaa inuu idin waafajiyey waa gallad iyo nicmo ilaahay dushiina ku sheeganayo ku leeyahay idinku ninaad gallad ku leedihin ma jiro macnaheed waxa waa dad badan hadda siday qabaano ruuxu markuu hagaago oo ficnaado oo ilaahay subxana wa tacala intuu wanaag iyo khayr iyo waafajiyo wuxuu iska dhigayaa sidii isagu inuu dadka gallad ku leeyahy o kaleeto galad inuu kuleeyahy oo wax u galay soomaaliga maalan waxa weye muslimka ah markii uu ka waayo caawimaadu uga baahnaa muslimiinta kaleta haatan carabta ka soo qaad ila soomaalida carabta unbay diinta inay leedahay iska dhigtahay wuxuu kuleeyahay markaad tidhahdo war fasaadkan iyo gaalnimadan iyo xumaantani maxaa kugu wacan khaasatan kuwii wadamada khaliijka intay ka guureen wadamada reer galbeedka tegay waa dadka ugu diin nacab waay dadkii meelaha ka tegay way ka diin nacabyihin markay yidhahdo war maxaa idinku dhacay waxay leeyihin da carab say noo gashay maad ogta adugu carab diintanba wuxuuba ku galadaysanayaaba carab in in ilaahay diintan isaga ugu talagalay oo isagu hadduu hagaagsamana isaga ilaahay galad ku leeyay uusan ninna galad ku lahayn ma oga laakiin wuxuu le aniga maxaa saa laygu dhaami waay aniga wax maa laytaro kubeeshaa taagnaayo waan dhex dawrsanayo oo lahaa haddii wax laytari waayo waaban gaaloobi kaniisadaan geli kax gal kaniisadaan geli macays ma nin baad adigu gallad ku leedahay diintan ilaahay baa ku siiyey iimaankan hadduu kuu dhadhamin waayo hadda wax wey ninna gallad kuma lihid nabi maxamedna gallad kuma lihid sheekhna gallad kuma lihid iimaanna gallad yani wax weye mu'miniinta kalena gallad kuma lihid adaa gallad lagugu leeyahay oo iimaanka lagu waafajiyey ee khayrka lagu siiyey adaa lagaa rabaa shukrigeed inaad la timaado ood ilahay u aqoonsata subxana wa tacala midda iyadawa laakiin aniga macna wax weye yani waxbaan cid taray cidna maada waxba taray adigaa wax lagu taray saas wey macna qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow atucallimuuna ma waxaad baraysaan allaha alla miyaad baraysaan bidiinikum diintiin walxaal allahu alla yaclamu uu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa alla wax lama baro iimaankana iimaankaagana loogama sheekeeyo laysmana taskiyey walaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waa og yahay alla wax waa la socdaa laysuma sheego saas mana uma baana inaad isu sheegto wallahu alla bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogaansho badan wey yamunuuna way way galladaysanayaan yani galladaysiga waa abaal sheegashada yamunuuna way abaal sheeganayaan calayka korkaayo waxay ku abaal sheeganayaan an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhahdaa laa tamunuu ha abaal sheeganinoo ha galladaysanina calaya dushayda islaamakum islaamnimadiinna ha igu abaal sheeganina bal askaba dhaafay allahu alle ayaa yamunnu abaal sheeganaya oo galladaysanaya calaykum korkiinna an hadaakum inuu idinku hanuuniyo liliimaani iimaanka inuu idinku hanuuniyo oo shaygii ugu qaalisanaa adduunka inuu idin siiyey in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa roo sheegay ina allaha alla yaclamu wuxuu og yahay hayba asamaawaati samaawaadka waxyaabaha ku maqan waalardi iyo dhulka waxay ku maqan wax alla waxa maqane inaga qarsoon ilahay waa ogsoon maxaa ka mida waxa maqan ee qarsoon qalbigaaga maxaa ku jira waa wax maqan annaga kama wahayo masaajidka waad timaadaa waadna tukataa khayrna waa nooga kaa muuqdaa laakiin maxaa qalbigaaga ku duuga ma waxaan garanayna maya ma kufribaa ma nifaaqbaa ma noo dhuumanaysaa ma saasaa daacad noogu tahay allahu aclam waxyaalaha qarsoon bay ka mid tahay ilaahaysi la socdo subxana wa tacala iimaankaagu intee leegyahay ma dhammaystiran yahay ma dhiman yahay waa hawlo ilahi subxana wa tacala ogyahay wallahu allana basiirun midkii arka waya bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa suuratu qaaf suuradani waa suura makiya waxay ka mid tahay qur-aankii soo degay intuusan nabigu soo hijroonay salawatu rabbi waslamu aleyh ee maka uu joogay suuraddani tiirdhexaadka ay ku wareegaysa macnaheedu intiisa badan ku saabsan yahay waxa weeyaan waa inay taqriiriso in laysa soo saari doono laysa soo noolayn doono layslana xisaabtami doono iyo wixii aakhara lagula kulmi lahaa tiirdhexaadkeeda iyo mixwarka suuraddu waa mid ayada saas daraaddeed baa nabigeenu salawatu rabbi waslamu aleyh sida saxiix muslim ku taalla wuxuu akrin jiray suuradan labada ciidood ciidulfitriga iyo ciidulabxaada nabigu waa ku tukan jiray iyada iyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waxaa kaloo nabigu uu akrin jiray salaada fajarka waa suganta khudbada jumcadana nabigu waa akrin jiray salawatu rabbi waslamu aleyh suuradda dhanalqaaf walqur'aani almajiid yani limaada lianna waxay ka hadlaysaa bini aadamka waxyaabaha kusoo foolle ee noloshan kadib imaan doona waana mabda ay qurayshi diidanayd oo ka dagaalamsanayd nolol dambe ma jirto taasi macnaa wax weeye ay qabeen midaasaa lagala hadlaya qaaf allahu aclam bimuraadi bidalika xuruuftii waxay ka mid tahay aynu hadda ka hor soo marnayo xamiim iyo yaasiin iyo aliflamiim iyo xuruufta mufradada ah ayay ka mid tahay macnaheedana ilahay baa garanaya subxana wa tacala tafaasiirta ama kutub tafsiirka qaarkood waxaad ku arkaysaan qaaf ayagoo ku fasiraya waa buur weyn oo buur qaaf la yidhahdaa jirta tafaasiirtaasi waa tafaasiir israa'iili ah yani kutubta reer bani israa'iil baa laga soo qaaday wax nasoo kutusayana ma jiro mar hadday sidaasoo kale tahayna laa tusadiquu walaa tukadibuu waay buur qaaf la yidhahda inay jirto allahu aclam ta labaad qaaftan in laga wado buurta iyada haddayba jirtaba wax nasa ma jiro qaaf xuruufta muqatace macnaheeda aan la garanayn inuu u daa walqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala qur-aankii almajidi ee sharafta lahaa qur-aankii sharafta lahaa baan ku dhaartay ee jawaabtii awey ee latubcatuna walle waa laydin soo saari jawaabta halkaa geli ama sida ibnuqayim uu leeyahay waxaad jawaabta ka dhigtaa inahu la xaqun muqsamu bihiga iyo muqsamu caleyhiga labaduba waa qur-aanka qur-aankii baan ku dhaartay qur-aanku waa xaq saas man bal iskaba dhaafe cajiibu way la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid bay la yaabeen mundirun mid digaya oo minhu ayaga ka mid oo bashar iyaga ka dhashay fa qaala marka waxay yidhahdeen alkaafiruuna gaaladii waxay yidhahdeen haadaa kani shay-un shay wey cajiibun oo la yaab leh aidaa goortii mitnaa aan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban carro miyaa nurjacu nala soo celin wey dalika kaasoo soo celintii rajcun celin wey baciidun oo fog oo caqliga iyo waaqacba ka fog qad calimnaa waan ogaanay buu rabbi subxaana wa tacaala maa shay baanu ogaanay tanqusu ay nusqaaminayso dhimayso alardu dhulkii uu nusqaaminayo minhum ayaga xaggooda uu ka nusqaaminayo dhulku waxay ka nusqaaminaysa iyaga waanu ognahay wa cindanaa agtannadana waxaa ahaaday kitaabun kitaab baa ahaaday kitaabkaasoo xafiidun xafida yacni arrimaha tafaasiishooda xifdiyo oo waxba aan dhaafaynin ayaa agtannadaabuu rabbi subxana wa tacala qur-aankiibu rabbi ku dhaartay subxana wa tacala qur-aanka sharafka leh ilahay subxaana wa tacala uu tilmaamay inuu isaguna sharaf leeyahy sharafna inuu yahay wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluuna qur-aanku waa sharaf inagana sharaf buu inoo yahay haddaynu qaadano qur-aankaasu rabbi ku dhaaranaya wuxuuna ku dhaaranaya qur-aanka xaqnimadiisa inuu xaq yahay waxay la yaabeen nimankii gaalada ahaayee reer qureysheed iyo carabtii waxay la yaabeen inuu u yimid mid iyaga ka midoo u digaya waa rasuulka nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ayaga ka dhashay oy garanayaan oo bashar sidoodao kale ah xagga ilaahay inuu uga yimaado oo uu u digo taasaaba la yaab agtooda noqotay waxay la yaabaan noqotay oo wax lala yaabaa markay la yaabeenna waxay yidhahdeen haadaa shay-un cajiib haadaa kan oo bini aadan inuu ilaahay noo soo diray ihi waa arrin la yaab leh nin baa iska yimid wuxuu leeyahay ilaahay baa isoo dirsaday waa arrin la yaab le bay dheheen wax la yaab la maaha wax lala yaabana maaha wax lala yaabo ma aha oo la yaab ma leh rabbi xikmadiisaana keenaysa inuu addoommadiisa usoo diro rasuul usoo diro saas daraaddeed baynu kusoo marnay rabbi inuu yidhi akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilayhi an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andiri innaas ma waxaa la yaab noqotay oo wax lala yaabo ah inaanu usoo dirnay nin iyaga ka dhashay si uu ugu digo ugu sheego dalhooda ma taasaa wax lala yaaba wax lala yaaba maaha laakiin caqligu hadduu ku foorarsado ood gadaalgadaal u fikirto wixii aan lala yaabi jirin baad la yaabin waxaan lala yaabin bay la yaabaya aidaa mitnaa bay leeyihi ninkan noo yimide ilaahay baa isoo dirayne wuxuu la yimid waxaa ka mid a in laysa soo saari doono waa la yaab iyadune aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa turaaban aanu ahaano caro oo carada aanu ku darmanno miyaa nurjacu nala soo celinaya sidaasuu sheeganaya aakhiraa jirto waa kan akrinaye ma markaan caro noqonnay oon baaba'nay kadib baa laysa soo celin iyaduna waa la yaab dalika rajcun baciid bay waaba xukumeenba taasi waa celin fog bay dhehen caqligana waa ka fog tahay waaqicana waa ka fog waa waxaan dhici karin bay dhehen ayadana wax lala yaabo meehe iyaga warkoodaa la yaab leh waa kaan soo marnay fi suurat aracd alla subxana wa tacala ku sheegay wain tacjab facajabun qawluhum aidaa kunnaa turaaban ainaa lafii khalqin jadiid waxa lala yaabo ma aha waa laysa soo saari midda la yaab kale haddaad yaabayso uun wax lala yaaba ah waa inay yidhaahdeen ma markaan dhimanoon carro noqonno kadib baa dib lanoo soo celin doonaa toodaa lala yaaba toodaa wax la yaab laha oo maxay la yaab ku yeela xikmadiibay ka soo horjeeda caqli iyo xikmadooda waa kasoo horjeeda inuu ilaahay kownkan abuuro maalin dambe oo la kala xisaabin doonana ayna jirinoo sidaa uu ku dhammaanayo soo waxaad la yaab le maa waa wax caqliga kasoo jeedo kasoo horjeedo la yaab leh xikmaddu maxay keenaysaa oo caqliga waafaqsan iyo xikmadaba waxaa waafaqsan in ilaahay kownkan uu ugu talagalay maanta maalin aan ahayn oo uu kala xisaabiyo taasaa caqliga waafaqsan oon lala yaabin toodaa la yaab le macana saas weya arrintaasaa marka la sii dabagalay oo aayaadkan dambe oo dhan arrintaasay sii dabagelaya laba arrimood laba shubho ayaa ku dhanisay inay inkiraan isa soo saaridda shubhada koowaadi waxa weeye waxay qabaan markii ruuxu uu dhulka ku kala baaba'o oo dhacaankiisiina dhulka galo lafihii iyo hilibkiina ay caro noqdaan inaan laba ogaan karinba cid ogaan kartana ayna jirin yani ajzaadaa dhulka kala gashay lababa ogaan karay le yaa ogaan kara wixii caruu noqday waa isbelay maadaladii waa isbedelay intisaaq baa ku dhacay wax kalay noqotay caray noqotay yaa garan karo oo kala garan kara caradan iyo wixii dhex galay taasi waa mid talabaadi waxa wey yaa awood u leh wey labadii arrimoodba sida looga jawaabi ku fiiri qad calimnaa maa tanqusu lardu minhum shubhadii horaa lagaga jawaabay waxa ayaga ay dhulku ka nusqaaminayo waanu ognahay dhacaankooda dhulku dhuuqay waan ognahay hilibkooda dhulku cunay waan ognahay lafaha dhulku burburiyey waanu ognahay wax kastoo dhulka iyagu uu ka nusqaamiyey oo ka dhimay waanu la soconnaa buri buri subxana watacala inaan la soconno iskama dhaafe wa cindanaa kitaabun xafiid waaba qoran tahay kitaab tafaasiisha iyo waxaasoo dhan ku yaalaana agtanadu yaalaaba oo kitaabkaas muxuu yahay waa lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudka waxaa ku yaala dhacaankaagii iyo jirhkaagii iyo xubnahaagii iyo lafahaagii iyo seedahaagii mid walba dhulka meeshay ka gashay waa ku qorantay wa cindanaa kitaabun xafiid marka ma wax lala yaabaa taa horta waxaa lagaga jawaabay yaa garan kara jirhkanagii meeshuu galay taasaa lagaga jawaabay macana saas lean qaaf wlqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii almajidi ee sharafta lahaa ee inahu isagu qur-aanku la xaqu way halkaa soo geli qur-aankan ku dhaartay waa xaq qur-aanku bal iskaba dhaafe cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun mid digaya oo minhum ayaga ka mid ah faqaala markaa waxay yidhahdeen alkaafiruuna kaafiriintii waxay dhaheen haada kani shay-un shay weeye cajiibun oo la yaab leh haadaadayay ku wadaan rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray bay ku wadaan waa la yaab aidaa tanna mabdi uu la yimid bay inkirayaan aidaa goortii mitnaa aan dhibanno oo wakunnaa aanu ahaano turaaban caro miyaa nurjacu nala soo celin wey daalika kaa oo soo celintii rajcun celin weeye baciidun oo fog oo xaqiiqada ka fog bal iskaba dhaafay rabbi wuxu uhi subxana watacala ha rajcun baciid qad calimnaa waan ogaanay buu rabbi uhi subxana wa tacaala maa shay baanu ognahay tanqusu ay nusqaaminaysoo dhimayo alardu dhulku uu dhimayo minhum ayaga xaggooda uu ka dhimayo waxa dhulka gelaya iyaga uu ka nusqaaminayo waa la soconayo horta ma moogin la socoshiyo cilmi wa cindanaa waxaa dheer wa cindanaa agtanadana waxa ahaaday kitaabun kitaab xafiidun oo xafida fahfa wax walba iyo ajzaadiisa xifdiya oo waxba ayna ka maqnayn waa looxi maxbuudke agtanadu yaalla marka wixii hadduu qoran yahay lalana socdoon ogsoonahay ma waxbaa lumay wax lumaya ma jiro bal iskama dhaafe kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen lamaa goortii jaaahum uu u yimid oo fahum iyagu fii amrin arrin dhexdii bay ku sugan yihiin arrinkaasoo mariijin isbaraambarsan yani isku qasan wa mariij bimacnaa khaliid wa arrinku markuu isku qasan yahay oo kala baxsanayn oo mundaribka uu yahay ayaa waxa la yidhahdaa amrun mariij waa arrin isku dhex jira oo isku dhex qasan bal kadabuu bilxaqi macnaha waxa weye xaqii bay beeniyeen waxa weye waxaa laga wadaa qur-aankaas iyo mabdaa in laysa soo saaraya ah way beeniyeen markuu u yimid xaqii bay beeniyeen iyagoon ka fiirsanin ilaan shayga waxaa la doonayaa markuu ku soo gaadho ha ku degdegin beenintiisa ha ku deg ka fiirso ka baaraan deg ayagoon ka fiirsanin kana baaraan degin markuu saa ugu yimid waa waa beeniyeen lamaa jaa'ahum mar alla markay beeniyeenna hal mawqif oo la garan karo oo isku hagaagsan kama ay taagda midba meel buu ku dhufanaya markii la yidhah war bal sheega ninkan rasuulnimada sheeganaya ilaahay soo diray iyo mabda uu la yimid maxay yihiin mid wuxuu odhanayaa waa saaxir halkaasuu ku dhufanaya mid wuxuu leeyahay may waa gabayaal ninkan waxana waa gabay uu isku hagaajiy mid wuxuu leeyahay yani waxa weye waa kaahin waxaan ula yimidna waa asyatiiru lawaliin mid wuxuu leeyahay waa majnuun waa nin aan miyir qabino waxaan uu keenayna waa ninka waalan hadayaankiisii iyo hadaabkiisiiba sooma fahum fii amrin mariijin hal go-aan ma bixin karaan ninba meel buu ku dhufanaya bal hal ninbaa warkiisu isbaraanbarayaayo haddana wuxuu kuleeyahay waa saaxir waa majnuun buu kuleeyahay mar kale markaad u timaadana wuxuu kuleyahay waa gabayaa war gabayaa iyo waa waalan yahay nin waalan ma gabiyo nin waalan ma gabiyo caqliga ku gabiyana ma leh waxaan kala daayo oo bal waxa waxaa lagu yaqaanaa baatilkiiyo beenta waxaa lagu yaqaanaa inay iska hor timaado marba wax loogu yimaado beenta waxaa lagu yalaa markaad doonaysa inaad been xaqiijiso dadkan maalan kuwa muxaqiqiinta sirdoonka ee sirta doonaay markay doonayaan inay kaa salgaadhaan been miyaad sheegaysaa mise run baad sheegaysa dhowr goor bay ku waraysanayaan sooma warkaagu hadduu been yahay iswaafaqi maayo marba meel baad kudh wixii lagu weydiiyey marba meel baad kudh ilan been bay ahay beentii ma xusuusinid markii ugu horraysay maxaad sheegtay mar dambe oo muddo ka soo wareegtay waxaad sheegaysa isma waafajin karta nimankan marka warkoodu waa qasan yaho wax qasan bay sheegayaan taasina markhaati waxay tahay inay beenaalayaal yihiin oo waxay sheegayaan uu baatil yahay macnaha saas weya bal kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen lamaa goortii bay beeniyeen jaa-ahum uu yimid isla markiiba way beeniyeen ayagoon ka fiirsanin oo fahum iyagu fii amrin arrin dhexdii bay ku sugan yihiin mariijin oo isbaraambarsan oo isku qasan mawqif qasan oon dhinac u wada jeedin oo iska soo horjeeda bay ku sugan yihiin oo xaqa kaga sugan yihiin هذا بالله التوفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه